galab wanaagsan markale dhegeystayaal haadsanna ku soo dhowaada barnaamijkii hambalyada xiisaha lahaa waxaynoo haya ibraahim daanduray iyo falastiin axmed iimaan
warqadda ugu horeysana waxay naga soo gaartay wariyahana ismaaciil xuseen farjar iyo maxamed cabdi ilig iyo nimco maxamed cumar samriye iyo waxay yidhahdeen safiyo nuux sheekh iyo cabdixakiin maxamuud shirwac waa wariyahana v o a magaalada hargeysa iyo sagal mustafa nuur iyo axmed saki daahir xasan iyo naasir yuusuf daahir iyo xamse cali bulbul iyo aadan cabdi ciidi dhammaan asxaabta waxay jecelyihiin inay hambalyo iyo heestanba ay gaarsiiyaan maxamed axmed muuse kurase iyo waxay yidhahdeen isra ibraahim xaashi oo meerkooda uu ka dhacay hotel mansoor ee magaalada hargeysa waxaana ay leeyihiin ducada daadiyaasha waayo waxaan leenahay isra ibraahim iyo maxamed axmed kurase meerkiina ha idin horseedo guur qeyrqaba oo raaxo badan warqaddan waxay naga soo gaartay maxamed cabdulaahi gees walaac iyo leyla cabdulaahi iyo asiya cabdulaahi iyo faysal cabdulaahi iyo xamse cabdulaahi iyo axmed cabdulaahi iyo hooye sahra cawil iyo aaba cabdulaahi gees walaac adeer cabdiqaadir gees walaac iyo caruurtiisa iyo xaaskiisa iyo adeer cabdinaasir gees walaac iyo caruurtiisa iyo xaaskiisa ay yidhahdeen iyo adeer siciid gees walaac iyo caruurtiisa iyo xaaskiisa adeer cabdiweli iyo xaaskiisa iyo adeer nuur gees walaac iyo caruurtiisa iyo xaaskiisa iyo adeer cabdirashiid iyo caruurtiisa ay yidhahdeen iyo adeer maxamuud iyo caruurtiisa iyo eeda maryan iyo caruurteeda eeda safiya iyo iyo eeda nadiife iyo caruurteeda dadkaasi waxay hambalyo hawada u marinayaan bay leeyihiin adeer cabdirashiid gees walaac iyo eeda aamine maxamed oo wiil ugu dhashay magaalada boosaaso iyo weliba cabdifitaax jaamaca wil iyo fardowsa oo iyaguna gabar ugu dhalatay ceeri gaabo waxaana loo bixiyey ladan waxay leeyihiin walaalo iyo adeer soo barbaara aamiin magaca wiilkana waa xaggeena v o a haye magac bixinta ka warantaan dure hadde waa in magacyo badan laga dhex raadiyaa
marka dib baan uga soo sheegi doonaa dhegeystayaasheenna mar dambe ayaan dhihi doonaa magacaas ayaan wiilkiina u bixin mase haddaan u bixinaa bal soo qabo magaca falastiine waxaan filayaa daandureyo magaca la bixiyay inaanay sahlanayn waxaa laga yaabaa in magac haddaa soo qabato walaalihiis wiilka la yidhaahdo magacyada qaar marka waxaanu leenahay adinkaanu dib idinkugu soo celinay magac bixintii iyo waqlashiiba
waa tahay waa tahay heesta ugu horreysa ee dhegeystayaasheenna aan usoo qabanayno xaggaada ayaan usoo riixayaa waa heesta xakaba iyo codka xasan aadan samatar kaban aad u macaan ayay weliba heestan ibraahim xakaba banaashe
Love. intay baroojina biyaad dareentay lawmiima buuraw beenaha ogaadee ilintay baroojina biyaad dareentay فيدلي بطي بشلان كوتيز نو بدلا فيدلي بطي بشلان كوتيز نو بدلا لمبال مراو كبير مين ما بتباديا لمبال مراو كبير مين ما بتباديا عقب بناشي عقب بناشي guurjoogka jaalo banooda balankaynaqaaye baabuur maraa ee ilugube ee ilugube ee ilugube baabuur maraa ee ilugube ee ilugube ee ilugube bogle yaraantiis bararayba sheegne ina hidoorku duugo kushunugle yaabay bogle yaraantiis bararayba sheegne ina hidoorku duugo kushunugle yaabay بنتي مي بدي شديون ورشبلا بنتي مي بدي شديون ورشبلا لمبال مناو يبقى مين متبادية لمبال مناو يبقى مين متبادية عقب بناشي عقب بناشي guurjoogka jaalo banooda balankaynaqaaye baabuur maraa ee ilugube ee ilugube ee ilugube baabuur maraa ee ilugube ee ilugube ee ee
waa hagaag codkii macanaha xasan aadan samatar iyo heestaha kaba intaas ayaan kaga gudbayna dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray ayeeseene maxamed cabdi abikar iyo hooyo xabiibo sheekh maxamed nuur iyo xaaji maxamed khayr maxamed iyo mustaf sheekh maxamed nuur iyo xabiibo axmed aadan iyo cadey cali muudey iyo abti khaliif roobdoon iyo farxiye maxamed khayr iyo caruurteeda iyo iqra maxamed khayr iyo waxay yidhaahdeen reer xanuur sheekh cali iyo maxamed cabdi shooble iyo axmed cali sheekh iyo maxamed kaafi cali muumin iyo ugu dambaysta cabdifataax macalin nuur qays waxaana ay dhammaantu joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda waxayna taaniyad iyo heestan bay jecel yihiin inay gaarsiiyaan oo leeyihiin nala dhegeysta ibraahim mustaf sheekh maxamed iyo faadumo khaliif roobdoon oo ku aqalgalay gobolka shabeellada hoose gaar ahaan degmada kurtunwaarey tuulada mustaqbal waxaana ay leeyihiin guurkiina allah ka dhigo mid aad kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo aamin ayaana nagula leenahay halkana duca kaaga soo socoto warqadani waxay naga soo gaartay cali cumar tarabe iyo xirsi cumar tarabe iyo cabdiqaadir jaamac tarabe iyo xasan jaamac tarabe iyo cabdulaahi jaamac tarabe mahdi maxamed mire iyo axmed xasan jaamac iyo mascuud xasan jaamac iyo cumar cali cumar bile ashkir cumar iyo muniir cabdulaahi jaamac iyo aweys xirsi lacag nasro fiile farac cadde iyo farxiye cabdi shire bashiir cabdi shire doctor shire ayuu ku magac dheeryahay iyo xidig yuusuf cali maxamed xasan jaamac mister trabe dhammaan dadkan ay waxaay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxayna tahniyad aroos oo farxad la u dirayaan arooska mahad maxamed mire iyo aroosada idil faarax oo ku aqalgalay magaalada gurceel taariikhdu markay ahayd bishii january waa bishan aynu ku jirno kowdeedii labada kun iyo lix iyo tobanka dadku waxaa dhihi jira january kowdeeday dhasheen laakiin arooskani waxa uu ahaa bishii january labadeedii waxay leeyihiin ibraahinow ducaduna waa xaggeena oo aniga kuu sheegay waxaan leenahay arooskaas allah ka dhigo mid ay eh, kala kulmaan ubad kheyr qaba oo ay ku nagaadaan oo raaxa badan dhinacii heesaha haddii aan falastiini dib ugu noqonno dhegeystayaashanna waxaan usoo qabanaynaa heesta halkudhiggeedu yahay adiga iyo dadnimada adaa lagaa sugaya saad u diirnaxda iyo saa wax u maaraysa iyo Ay, adaa lagaa rabaa miya sidaad hawsha u qaadataba haye waxaan ka dhegeysanaynaa fanaanada deeqa ciise
oofiyo xanuuniyo haddii uu aram yahay inayahow jacaylka irbadbaadaweynle inayahow jacaylka irbadbaadaweynle oofiyo xanuuniyo haddii uu aram yahay inayahow jacaylka irbadbaadaweynle inayahow jacaylka irbadbaadaweynle odhahiyo nasteexiyo haddii loo ergoon karo odayay tugalileed waaba loo arrimilahaa waaba loo arrimilahaa odhahiyo nasteexiyo haddii loo ergoon karo odayay tugalilayd waaba loo arrimi lahaa waaba loo arrimi lahaa waxaan way ah aada lahayaa inayahow sidaan ahay malaha kuwasteeye adigio dadnimada waxaan way ah aada lahayaa inayahow sidaan ahay malaha kuwasteeye adigio dadnimada haye ibraahim maxaa kaaga soo baxay mas-uuliyaddii waata ragga la saaray hadda alelaa de waa iyadu waaba jecel bay ka cabanaysaa leedahay haddii maaragtay eh, oofaha iyo maaragtay xanuunka cirbad lagu daweyn karo iyo Had- haddii uu yahay xanuun jacaylka waxay tiri cirbad baa daweyn lay Ah.
laakiin waa wax u baahan caqligaaga iyo garashadaada Ah.
iyo lawadkaaga wax cirbad ka weyn uu baahan yahay hadduu weliba waxay leedahay waa loo ergeyn lahaa hadduu erge yeelayo oo odayaal baa loo tegi lahaa waa kaasaa alla jecel warqadda xigta bal noo soo qabay ibraahim warqadda xigtaa waxaa inaga soo gaartay axmed maxamed qadar iyo xamza sheekh maxbuub iyo waxay yidhaahdeen kalkaaliye sare mahad ciidan cusmaan iyo saalax axmed qadar iyo nuur axmed qadar iyo cabdisalaam axmed qadar iyo maxamed weli axmed qadar iyo aadan axmed qadar iyo waxa ay yidhaahdeen farxiyo axmed qadar iyo cibaado axmed qadar iyo dhammaanba asxaabta waxa ay kala joogaan bay yidhahdeen daafaha caalamka waxaanay jecel yihiin inay tahniyad kal iyo laaba gaarsiiyaan cayni haadi maxamed iyo waxay yidhahdeen doctor cabdicasiis axmed qadar oo dhowaan isguursaday waxaana ay leeyihiin arooskiina kala kulma bashbash iyo barwaaqo iyo nolol raaxa badan aamin ayaan leenahay warqadana ibraahimna waxaa lagu bilaabay marka hore waxaan halkan salaan qiimo badan uga diraynaa dhammaan bahda v o a ee qaybta soomaaliga gaar ahaana daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha ibraahim xasan daandure iyo caashe ibraahim aadan caashe cuud ibraahim wuu imaqlaa caashana anaa u qaaday warqadan waxaa diraya aaba maxamed shiil jidaar iyo hooye sahra warsamo guuleed iyo ubax maxamed shiil iyo ubadkeediiyo odaygeeda iyo nimco maxamed shiil iyo caruurteeda nasriin maxamed shiil caruurteediiyo odaygeeda iyo kowthar maxamed shiil iyo caruurteediiyo odaygeeda iyo guuleed maxamed shiil iyo xaaskiisa ismaaciil maxamed shiil caruurtiisa iyo xaaskiisa iyo subeer maxamed shiil heer sare ayaa la yiraahdaa iyo hibo maxamed shiil hibo dejiya iyo aamino faarax jiilaal aamino ruun waxay dhammaan dadkan oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba ay hambalyo meher u dirayaan maxamed cumar shiil iyo saynab cabdulaahi axmed oo meherkooda uu ka dhacay magaalada hargeysa maalintii isniinta bishuna ay ahayd afar iyo labaatanka rabiicul awal sanadka kun afar boqol soddon iyo toddoba kuna beegnayd bisha janawari afarteeda labada kun iyo lix iyo tobanka hoteelka crown ee magaalada hargeysa waxay leeyihiin noqda reerkii isku waara ubad keyr qabana kala hela aamiin ayaan aniyo ibraahimna raacinayna waa tahay falastiinay dhankii heesaha mar kale haddii aan ku noqonno haddee adigiyo dadnimada ay heesta hore hayd heesta kalena waaba kasii daran tahay waa la isku laadayaa marka heestan waxaa la yidhaahdaa kasdaran haye waa codka macaan ee fanaankee banaxariistii jannaha ka waraabi ee fanaaniintu iskuma jiraan waa cumar dhuule cali
kalgacaylka baasiin dhaqsoygu keliya koorahaysa isaga kulaylkiyo karkiyo xanuunkaba igu sii kordhinay kalgacaylka baasi dhaqsoygu keliya koorahaysa isaga kulaylkiyo karkiyo xanuunkaba igu sii kordhinay adiguna kasdarane ii kaadi waydo adiguna kasdarane ii kaadi waydo kohashada aan ku qabo ayay ka kadaysa adiguna kasdarane ii kaadi waydo adiguna kasdarane ii kaadi waydo kohashada aan ku qabo ayay ka kadaysa kolkolintaydiyo sidan kugu kululaad kibakaba kaqaade kolumbaad sidayda kambadhulsanmeegoon aniguna kurbadabaas ka kaaftoomi doon adiguna kastarane Ikadi waydo, adiguna kastarane. Ikadi waydo, kohashada aan ku qabo ayay ka kadaysay. Adiguna kastarane. Ikadi waydo, adiguna kastarane.
waa hagaaga codkii cumar dhuule cali haddaan intaasi kaga gudubnay heestii kasdaran dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray suldaan xasan suldaan cabdiraxmaan iyo farxaan xaaji cali iyo waxa ay yidhaahdeen jamaal cali xuseen iyo maxamed cabdi ilig iyo maxamed aadan ilka case iyo nimco maxamed cumar samriye iyo safiya nuux sheekh iyo dhammaanba shaqaalaha telefishinka home cable t v waxayna jecel yihiin inay taariid u diraan maxamed axmed muuse kuraasi iyo isra ibraahim xaashi oo meherkood uu ka dhaca bay yidhahdeen magaalada hargeysa waxaana ay boga barayaan in uu u horseeday meherkaasi guur ay ah, bashbash iyo barooqo kala kulmaan iyo owlaad kheyr qabta aamin ayaan leenahay warqadana waa tahniyad dhalasho waxay naga soo gaarta hooye maryan xuseen iyo hooye sakiye xuseen iyo hooye muslimo xaaji nuur hooye xaawo sheekh cabdiraxmaan iyo abti maxamed xuseen iyo maxamuud maxamed amiin iyo jaaliyo maxamed amiin iyo maymuun maxamed amiin iyo tunis maxamed amiin iyo tajada maxamed amiin sadar mukhtaar amiin iyo yaasiin mukhtaar amiin iyo ayaan maxamed xuseen iyo cabdisalaan maxamed xuseen iyo mustaf maxamed xuseen dhammaan dadkaasi waxa ay tahniyad dhalasho u dirayaan cabdi mowle maxamed amiin iyo marwadiisa sarwa aadan cali oo wiil ugu dhashay deegaanka toosweyne ee gobolka baay wiilkaasi yar waxaa loogu magacdaray cabdiraxmaan cabdi mowle maxamed amiin waxay leeyihiin soo barbaar noqo wiil dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca insha allah aamiin ayaanu raacinayna aamin aamin dhambaal qurux badan waxa uu naga soo gaaray aanisa cabdulaahi guray iyo aanisa sheekh maxamuud guhaad iyo aamina macalin bashiir iyo bishaaro nuur ismaaciil iyo xasan nuur sheekh maxamuud iyo waxay yidhaahdeen eh, shaaris xasan umi iyo bishaaro axmed nuur iyo maxamed cali nuur cumar iyo cabdulaahi sancade iyo ayaan maxamed bedel iyo wariyaheenna magaalada qaahira xuseen sahnuuni iyo xaaskiisa iyo caruurtooda waxaana ay joogaan qaahira iyo meelo kale oo dunida ah waxaana ay taaniyo jecel yihiin inay u diraan islamarkaasina ay heestan la dhegeystaan maxamed qambi guhaad iyo nasro macalin bashiir oo arooskooda uu ka dhacay qabri dahare ducaduna waa xaggiinay leeyihiin arooskiina aamiin ku nagaada ee bonaheeda kala siiyo ubad kheyr qaba warqadanna ibraahimna waxay naga soo gaartay farxaan faarax kaahin nuur cabdi barsuug bashiir maxamed xuseen garabey maxamed axmed cabdulaahi maxamed yare xuseen cabdi geelle jirow injineer borow xasan geedi maxamed santuur carays iyo maxamed xuseen sugaal cabdikariin deeq xasan iyo cabdiraxmaan cali budul ismaaciil maxamed aadan shigshigow daa'uud macalin maxamed maxamed nuur ibraahim carabey waxa ay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan waxay leeyihiin boqorka iyo boqoradda is-alfaday gacale maxamed bashiir iyo ubax dhaqanasiyaad waxaana leenahay ayay leeyihiin kuwii isku raaga geeri mooye gaf aanay kala geyn oo gabanno badan oo garaadiya gabdhaba leh guul kala siiyo oo guulaysta abid eebahaydin ka dhigo heestiiba iyagaa qaaday ducadii iyo wixii oo dhan iyagaa isku darsada mister aamiinta annaguna aanu raacino haye ah waa tahay falastiin ay heesaha heesba heesta kale way ka daran tahay heestanna waxa ay leedahay ileen dumar ma quusto gabadhi waxay tiri adigiyo dadnimada cumar dhuulana wuxuu yidhi kas daran heestan ilan dumar ma quusto waxaa dhegaystayaasheenna ka shaafinaya oo isu dhiidhiibaya oo si talantaaliya u qaadaya saciid xamar qoodh iyo fanaanadda majan ma og tahay qayaanadu waqaciyo hadiime labsigiiyo kuurhsaday igu qarax sideedanab mayga qubay jariyo qawd dadhagsaday qadhaadhkii mayga qubay jariyo qawd dadhagsaday qadhaadhkii waana qiray inuu jiro sidan gortan laagalay iqalaalaasaiyo hawl sidan gortan laagalay sidan gortan laagalay iqalaalaasaiyo hawl sidan gortan laagalay jacayl baa u qawo kolo haddan qudhi ku dhaafine jacayl baa u qawo kolo haddan qudhi ku dhaafine adigo an waxii qabaa waxii qaban waxii qaban nolol waan ka qoosne adigo aan waxii qaban waxii qaban waxii qaban nolol waan ka quusne
ilan dumar ma quustaan qaa'irkood ninka u jecel iyakoon qadarin jirin nabadana ku quunsadaa ilan dumar quustaan qaa'irkood ninka u jecel iyakoon qadarin jirin nabadana ku quunsadaa markay talo qayaaday dibu qomamean markay talo qayaaday dibu qomamean quruxay waxaad tarin naftii qaaliga ahayd ee layga qarin jiray naftii qaaliga ahayd naftii qaaliga ahayd ee layga qarin jiray naftii qaaliga ahayd sawkan qiimaheedi dhacay wakhtigiina kala qubay sawkan qiimaheedi dhacay wakhtigiina kala qubay adigana ma ku qabsaday ma ku qabsaday ma ku qabsaday durbaqiiq maad ka baxay adigana ma ku qabsaday ma ku qabsaday ma ku qabsaday durbaqiiq maad ka baxay
haye ibraahim aanu ka soo noqono dhankaasi iyo jabuuti bal warqadda xigta noo soo qabo warqadan waxay naga soo gaartay aabe maxamed cabdulle kulmiye aa- aabe afire iyo adeer xasan cabdulle kulmiye xaaskiisa iyo caruurtooda eedo faadamo cabdulle kulmiye saygeeda iyo caruurtooda iyo eedo xaliimo cabdulle kulmiye saygeeda iyo caruurtooda iyo eedo xabiibo cabdulle kulmiye iyo caruurteeda iyo hooyo madiino faarax rooble iyo hooyo salaado axmed colaad iyo hooyo faadamo axmed colaad iyo caruurteeda hooyo jamaal axmed colaad saygeeda iyo caruurteeda iyo hooyo xaawo axmed colaad saygeeda iyo caruurteeda iyo hooyo dhool axmed colaad saygeeda iyo caruurtooda iyo waxay yidhahdeen hooyo fawsiye axmed colaad fawsiye codka iyo gabadheeda iyo abti cabdi axmed colaad abti beyle iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo abti maxamed axmed colaad abti qooje iyo waxay yidhahdeen xaaskiisa iyo caruurtooda iyo dhammaanba reer colaad doctoresa sacdiyo maxamed cabdulle saygeeda iyo caruurtooda iyo doctoresa ubax maxamed cabdulle saygeeda iyo caruurtooda iyo aamine maxamed cabdulle amish iyo waxay yidhahdeen yaxye maxamed cabdulle iyo mahad xasan cabdulle iyo waxay yidhahdeen dhammaanba reer kulmiye iyo reer axmed shire waxaana ay kala joogaan duniya dacaladeeda waxayna taaniyo dhalasho ay gaarsiinayaan cabdulaahi afire cabdulle cabdulaahi yare iyo waxay yidhahdeen gacaladiisa ubax axmed shire oo gabadh ugu dhalatay magaalada muqdisho waa xaafadda towfiiq gabadhaasna waxaa loo bixiyay bay yidhaahdeen samiiro cabdulaahi waxaana ay leeyihiin allah ka dhigo tii dadkeeda iyo dalkeeda manfacda aamin ayaan leenahay warqadanna waxay naga soo gaartay ugu horreyn waxay leeyihiin waxaanu salaamaynaa shaqaalaha laanta afka soomaaliga ee v o a waanu idinka qaadnay gaar ahaana daadihiyaasha barnaamijka waa aabbo cumar aadan iyo adeer shucayb aadan iyo cabdinuur cumar aadan iyo cabdikariin cumar aadan iyo cadow cumar aadan iyo mustafa cumar aadan iyo cabdisalaan cumar aadan hooyo owliye cali sheekh iyo ciise gawaan maxamed iyo maxamed cali koome iyo cabdulaahi cali dhammaan dadkaasi iyo dhallinyarada degmada bardaale waxay hambalyo aroos u dirayaan maxamed cumar aadan iyo marwadiisa uu adduunka ka xushay siciide maxamed cali muumin oo arooskooda uu ka dhacay degmada bardaale ducaduna waa xaggeena isku waaraha ayaanu leenahay wiil iyo caano gabar iyo caano
aamiin ayaan leenahay xaggii heesaha ayaan markana ku noqonaynaa waxaan idiin soo qabanaynaa codadkii macaana ee hibo maxamed iyo cabdiqaadir jubba iyo heestii safar
sidriga iyo laabtaas sidaa tahay deeqadee su'aalahan ku weydii saxmiya jawaabtani sidriga iyo laabtaas sidaa tahay deeqadee su'aalahan ku weydiin saxmiya jawaabtani haystaba ayaamu haystaba socday sankaano caashaqa Si kastaba ayaamu haystaba socday wasalkaano caashaqa
ibraahimow heestu waxay leedahay safar baan u baxayaa siwiq baanu ugu galay
isna wuxuu leeyahay dhaqso waan u soo noqon waa kaas
haye warqadan xigta haddii aan dhankii warqadaha usoo noqono ibraahimow waxay naga soo gaartay maama sitay cusmaan siciid aabe maxamed yare sheekh cusmaan iyo maama maka macalin iyo abbaaye kayrta cali axmed ayay yidhaahdeen iyo maxamed cali axmed oo ku magac dheer cadde aamine cali axmed iyo batuule cali axmed iyo raxmo cali axmed iyo ruqiye cali axmed iyo doctor xasan abuukar iyo aboowe ayuub maxamed iyo xaliime maxamed iyo aboowe cabdifataax maxamed yare iyo maxamed maxamuud iyo cabdisiciid guuleed iyo maxamed sheekh xaadir cabdisamed maxamed sheekh xaadir cabdisamed abshir xaashi iyo dhammaan reer cali axmed iyo reer maxamed yare iyo bahda anwar muslim united school waxay tahniyad dhalasho u dirayaan doctor xasan cali axmed oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho bishii disembar kow iyo soddonkeedii wiilkaasi waxaa loo bixiyey maxamed xasan cali axmed laakiin hooyadiina lama soo sheegin maxamed xasan waxaa leenahay allaha kaa dhigo kii soo barbaaraha oo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca heesta ugu dambaysa noo soo qabo falastiin ibraahim oo heesta ugu dambaysa intaana u gudbin warqadda markana gacanteeda ugu dambaysa waxa ay ku bilaabanaysaa waxaanu salaamaynaa bahda v o a gaar ahaana daadihiyaasha barnaamijkan waa axmed maxamed qadar iyo xamse sheekh maxbuub iyo kalkaaliye sare mahad ciidan cismaan iyo saalax axmed qadar iyo nuur axmed qadar iyo cabdisalaam axmed qadar iyo maxamed weli axmed qadar aadan axmed qadar iyo farxiye axmed qadar iyo cibaade axmed qadar dhammaan dadkan oo kala jooga daafaha caalamka waxay ibraahim oo tahniyad aroos u dirayaan cayni haadi maxamed iyo doctor cabdicasiis axmed qadar oo markaasi iyagu dhowaan aqal galay waxay leeyihiin ducaduna waa xaggeena haye waxaan leenahay aqalgalkiina kala kulma nolol raaxo badan ee banheeda kala siiyo ubad kheyr qaba heesta ayaa lagaa sugaa camal hadde intaan aroos ku dhicin waxbaa ka horeeya haye waxaa la yidhaahdaa doonis heesta doonis codadka macaan ee xaawo keeni iyo maxamed muniir ayaanu ciyaaraynaa intii isdoonatay intii loo dhashay iyo inta isgaadgaadayso isdoonista u socota
dumar himshadooda darantan jecelaay daisi dookheyga dookheygu raaca dumar himshadooda darantan jecelaay daisi dookheyga dookheygu raaca Sadata. درسيو كالجعل دحية شعيل أي أي درسو إيجو كادرو على دالي دور ديدي وكدونا يا درسيو كالجعل دحية شعيل Ay, ay, la
xaye ibraahim heestaas ay wadajirka ugu luqaynayeen xaawakiin iyo maxamed muniir ayaan kusoo gebagabeynaynaa barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha tan intaan dib dambe ugu kulmi doono toddobaadka dambe waa ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo